bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khayaarta aynu jecelnahay oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin arbacaha taariikhdu ay ku astaysan tahay siddeedii labaatanka bisha janawari sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarka ayaa habeennimadii xalay ah ku dhawaaqay ilaa iyo labaatan ka mid a xukuumaddiisa cusub iyadoona uu tilmaamay ra-iisul wasaaraha soomaaliya intani hordhacaya in ay usoo gudbiyeen si ay u ansixiyaan mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya waxa uuna tilmaamay inay ku xigi doonaan wasiirada iyo wasiir ku-xigeenno kaloo hor leh oo ka harsan xukuumaddiisa mar uu ka hadlayay munaasabadda habeenkii xalay ah lagu magacaabaya xukuumadda cusub cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa ka saaray golihiisa wasiirada ilaa iyo afar wasaaradood oo kal hore ay carbaabeen qaar ka mida mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya iyadoona haatan wasiiradan ay yihiin kuwa kooban oo si hordhacah oo u magacaabay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke afhayeenka xukuumadda soomaaliya xirtwaan xaaji cabdiweli ayaa u akhriyey warbaahinta ku dhawaaqista xubnaha cusub ee wasiirada habeenkii xalay ahaa uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed cumar carte ra-iisul wasaare ku-xigeen ahna wasiirka shaqada dhallinyarada iyo isboortiga axmed xasan gaboobe wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta cabdiraxmaan maxamed xuseen wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka maxamed aadan ibraahim faregeti wasaaradda maaliyadda cabdulqaadir sheekh cali diini wasaaradda gaashaandhigga cabdisalaan hadliye cumar wasaaradda arrimaha dibadda khadra bashiir cali wasaaradda waxbarashada fahad yaasiin xaaji daahir wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda cabdiraxmaan yuusuf cali caynte wasaaradda qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga nuur faarax xirsi wasaaradda dastuurka guuleed xuseen qaasim wasaaradda warfaafinta iyo cali axmed jaamac jaangeli wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada siciid xuseen ciid wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa cali xasan cusmaan wasaaradda beeraha xasan axmed muudey wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha saalax sheekh cusmaan muuse wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska sahre maxamed cali samatar wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha maxamed mukhtaar ibraahim wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda cabdirasaaq cumar maxamed wasaaradda batroolka biyaha iyo khayraadka dabiiciga xaawax xasan maxamed wasaaradda caafimaadka aad iyo aad baa umahad magacaabistan kadib ayaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo makarafoonka qaatay waxa uu codsi u diray mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya taasoo ku aadan in la meelmariyo golaha xukuumadda cusub ee habeenkii xalay ah uu soo magacaabay cumar cabdirashiid cali sharmaarke hadalhaynta ugu badan ee ah magacaabista xukuumadani kooban ayaa waxa ay tahay dib u dhigista qaar ka mid a wasiirada ka mid noqonaya xukuumaddan oo qaarkood ay meesha ka maqan yihiin kuwaasoo tuhun cusub ku abuuraysa bulshada iyo sidoo kale qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya waana hadalhaynta ugu badan ee ka jirta magaalada muqdisho maanta oo arbaca ah qaar ka mid a mudanayaashii xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa kal hore carabaabay qaar ka mid a golaha wasiirada kuwaasoo ay kaga digeen ra-iisul wasaaraha inay qayb ka noqdaan golihiisa xukuumadda waxaana haatan ay ka maqan yihiin liiska labaatanka wasiir ee xalay uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana la tuhunsan yahay haatan in qorshe un ay ka damacsan yihiin dib u dhigista qaar ka mid a magacaabista golaha wasiirada ayadoona afarta wasiir lagu xagliyo in ay garab u yihiin ama ay ka dhinacsafan yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya saaxiibo dhowna ay yihiin qaarkoodna waxaa ka soo bilowday murunkii u dhexeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaarihii hore ee waayey codka kalsoonida baarlamaanka soomaaliya ka gadaal muran in muddo a soo jiitamaya oo u dhexeeyey asiga iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud taasoona ka dhalatay isku shaandhayn kooban oo golihii wasiirada xilligaasi ku sameeyey ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdiweli sheekh axmed maxamed taasoo keentay mar dambe in uu ku waayay xilkiisii sakariye cismaaciil xaaji ayaa waxa uu ka soo hor muuqday warbaahinta xilli maalintii shalay shir jaraa'id uu ku qabtay gudaha wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya waxa uuna sakariye carabka ku dhuftay in gebi ahaanba uu isaga baxay ka mid ahaanshaha kooxdii hore uu kaga tirsanaya al-shabaab asigoona sheegay in kooxdaasi ay ka weecatay hadafkii markii hore lagu wada socday sida hadalka uu dhigay sakariya oo muddooyinkii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada muqdisho kal horena isku soo dhiibay ciidamada dowladda federaalk ee fadhigooda u yahay gobolka gado ayaa waxa uu tilmaamay in markii hore hadafkii lagu wada socday iyo sidoo kale adeegii bulshada loogu hayay dhanka diinta islaamka ay ka weecdeen al-shabaab waxa uuna haatan ugu baaqay in ay fikirkaasi isaga soo laabtaan maadaama sida uu ka dhawaajiyey sakariya oo qayb ka ahaa saraakiishii ugu soo sarraysay al-shabaab ururkaasi oo burburay sakariya oo maalintii shalay ahaa si rasmi ah kaga soo hor muuqday tan iyo markuu isku soo dhiibay dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa waxa uu shirkiisii jaraa'id kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ay qayb ka yihiin sababaha uu isaga soo baxay al-shabaab xilli qayb uu ka yahay dadka malaayiinta dollar madaxooda la duldhigay oo si aad ay u baadigoobaysa dowladda maraykanka laga been sheego ku dhaqankii shareecada islaamka laguna dhacay xadgudub diineed ama quluwi diineed midnimadii iyo wadatashigii ururku ku salaysnaana meesha ay ka baxdo xiriirkii bulshada iyo mujtamac lagu dhex noolaa oo xumaado loona turi waayey mujtamacii dulmi iyo xadgudub badan oo loo geystay bulshada iyo dad badan oo ururkaba ka tirsan oo xubno ka ah in jihaadkii la marin habaabiyey loona rogay mid shacabkii lagu gumaado lagu beegsado dhiigga muslimiinta ahna lagu xalaashaday laakiin waxaa xaqiiqaha in fikirkaas qalloocan uu ku kooban yahay rag fara ku tirisa oo hoggaanka ururka ka mid ah waxaana jira dad badan oo aan qabin arrinkaas kuna qanacsanayn sida ay wax u socdaan haddaba waxaan caddaynayaa wixii maanta ka dambeeya oo taariikhdii aan soo sheegnay ah inaanan xubin ka ahayn ururkaas ururka al-shabaab wixii hadda ka dambeeyana mabaadi'dayda iyo fikirkayga aan ku soo gudbin doono qaab nabadeed oo isfaham ku salaysan qaab nabadeed iyo isfahan oo aan ka tanaasulay ama aan maaragtay ka noqday inaan dagaal iyo colaad wax lagu xalliyo ama wax ku xallino waxaan ugu baaqayaa kuna dhiirigelinayaa ragga saaxiibaday ah inay si wada hadala iyo nabadgelyo ah wax lagu xalliyo maadaama uu ururkii ku yimid burbur iyo kala tag anigana halkan waxaan u imid sidii arrinkaa aan oga howlgeli lahaa ugu dambayn waxaan aad iyo aada ugu mahadcelinayaa dowladda soomaaliyeed sida qadarinta iyo xushmadda mudan ee ay inoo soo dhoweysay waxaana aada ugu faraxsanahay in maanta ay jirto dowlad soomaaliyeed oo sharci ah oo danaynaysa xuquuqda dhammaan dadka soomaaliyeed ama dhammaan muwaadiniinta soomaaliyeed waxaan halkan ka caddaynayaa inaysan waxba badan waxba ka jirin ama aysan meesha ka baxday aragtida qaldan oo dad badan oo maaragtay ururka ka mid a ay aaminsan yihiin inay dowladda ku xadgudubto xuquuqda dadka muwaadiniinta soomaaliyeed iyo in maaragtay laga yaabo in loo gacangeliyo gacmo shisheeye arrintaas inaysan waxba ka jirin meeshan ay ka baxday fikraddaana ay ka noqdaana ugu baaqayaa halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayaa ugu baaqay dhinacyadii muddooyinkii lasoo dhaafay wadahadallada ay kaga soconayeen magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose kuwaasoona lagu heshiisiinaya beelihii dhowaan ku dagaalamay qayba ka mida gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa uu sheegay inuu ugu baaqaya in si deg dega loo hirgeliyo heshiisyada ay kala saxiixdaan sidoo kalena la adkeeyo muddooyinkii lasoo dhaafay magaalada afgooye waxaa ka soconaya shir u dhexeeya beelo walaalaho oo ku dagaalamaya gobolka shabeellaha hoose waxaana gogashaneeyay soo qabanqaabiyey maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa ka dalbaday dhinacyada heshiiska uu u dhexeeya in si deg dega loo hirgeliyo sidoo kalena la dhowro qodobada uu ka kooban yahay heshiiska labada dhinac u dhexeeya walaalnimo iyo dowladnimo iyo maamulkan inuu shaqeeyo inay wax allaale wixii qabeen maamul goboleedkan koonfur galbeed sidii u shaqayn lahaa gobolada ay nabad u noqon lahaayeen dadka walaalaha ay u walaaloobi lahaayeen oo heshiis loo heli lahaa iyagana isu tanaasulay runtii aad iyo aadaan ugu mahadcelinaynaa waxaana leenahay walaal jiro waa maasintii wixii dhibaatoo dagaalkan idinka soo gaaray waxaa ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay bedelkooda kheyr qaba idin siiyo dadka walaalahan in ilaahay niyaddooda isku furo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanna waxaan ka codsanaynaa in la heshiiyo nabad ayaan faraynaa nabad ayaan ka codsanaynaa gaar ahaan maamulkan koonfur galbeed saddexdan gobol dinta degan waxaan ka codsanaynaa si nabad iyo walaalnimo walaalkaa dhib waa kaa gaaraa laakiin un in la kala roonaadaa roona laysu laysu sanqo dagaal waa dhici karaa laakiin waxaa nasiib daraa in la heshiin waayo oo heshiisku daba dheeraanaadu daba dheeraato oo dhibaato dhacdo taasaa dhibaataa walaalku waa isgaaraa carab iyo intaas qaniino laakiin waxaa la rabaa inta laga istaafuraysto ilaahay loo noqdo laga heshiiyo sidaas walaalaheen ay u heshiiyeen runtii aad iyo aadaan ugu mahadcelinaynaa sida walaalnimada leh dadnimada leh dareenka leh waxaana ka codsanaynaa inay heshiiskaan waa noo wada dan ayagana waa u dan deegaanka waa u dan soomaali waa u dan irlaanka waa u dan gaar ahaan dadka ku dahdaan gobol degood waa u wada dan heshiiskaa inay ku far adeegaan ayaan ka codsanaynaa inay naga ballan qaadaan inay heshiiskan ku far adeegaan ay ku dadaalaan inaysan dhibaato dambe soo noqonin annagana waa kala shaqaynaynaa culimaauddiinka ahlusunna wal-jameeca ayaa soo dhoweeyey magacaabista golaha xukuumadda cusub ee habeenkii xalay ah uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha soomaaliya taasoo ka kooban labaatan wasaaradood waxa uuna sheegay gudoomiyaha fulinta culimaauddiinka ahlusunna wal-jameeca inay la shaqay doonaan sidoo kalena ay garab istaagi doonaan waxa uuna dhankeeda ugu baaqay xukuumadda cusub ee lasoo magacaabay inay dardargeliso fulinta heshiisyadii hore u dhexmaray dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamulka culimaauddiinka ahlusunna wal-jameeca ee gobolada dhexe ee dalka soomaaliya mas-uulkan oo gudaha magaalada gudaha gobolka galgaduud kula hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in la farayo ama ugu baaqayo dowladda federaalka gaar ahaan xukuumadda cusub ee hogaamiye cumar cabdirashiid cali sharmaarke inay dardargeliso hirgelinta heshiisyadii hore u dhexmaray dowladda federaalka ee soomaaliya iyo culimaauddiinka ahlusunna wal-jameeca oo ay ka gaabiyeen sida hadalku u dhigay xukuumadihii dalka soo maray waxauna tilmaamay inay si aad ah usoo dhoweynayaan magacaabista golaha cusub ee xukuumadda soomaaliya wararka laga helaya gobolka baay gaar ahaan deegaanka hoosingow oo hoos yimaada degmada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxa ay sheegayaan in afar haween ay ugu geeriyoodeen nafaqadarri iyo dhiigbax qayba ka mida deegaanadaasi sida uu ka dhawaajiyey guddoomiyaha degmadaasi aadan ibraahim dhaqane oo ka warbixinayay geerida afarta haweenka ah waxa uu sheegay inay arrintani ka dambaysay ka gadaal markii sida hadalku u dhigay ay muddooyinkii lasoo dhaafayba deegaanadaasi ka jireen nafaqadarro iyo dhiigbax maadaama aysan ka jirin xarumo caafimaad halkaasi markii horena dadka loo soo qaadi jiray sidoo u sheegay qayba ka mida magaalada baydhabo iyo sidoo kale gobolka gedo mas-uulkan ayaa ugu baaqay mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed ee dhowaan halkaasi kahana qaaday in si deg deg ah wax looga qabta baahidan haatan ka soo cusboonaatay qayba ka mida gudaha gobolka baay waxaana muddooyinkii lasoo dhaafay sidoo kale jiray dad waxyeelle ay ka soo gaarayso caafimaad darrida ka jirta qayba ka mida gobolkaasi gaar ahaan deegaano hoos yimaada ama tuulooyin hoos yimaada deegaanka hoosingow ee gobolkaasi baay warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaartaaynu jecelnahay waa naga intaa waxaa idiin akhrinaya anigoo maxamed nuuramiin tani inta aan mar kale dib u kulmayno sida ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh